ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
waxay wax kaa weydiin xaylka dhiigga caadada ee dumarka ku dhaca dheh waxaa weeye waxyeello ee ka fogaada dumarka wakhtiga xaylka hana u dhowaanina intay ka daahir noqdaan markay daahir noqdaan uga taga galmooda meesha alle idinku amray hubaal alle wuxuu jecel yahay kuwa toobadkeenka badan wuxuuna jecel yahay kuwa istaahiriya